ana cuثman bn cafan radia allahu canhu dacaa wuu u yeeray biwadu'in baa leeyahay biyo uu ku weysaysto baa leeyahay fatawada'a wuu weysaystay manaa fatawada'a faaraada tawadu'a weyi weyse ayuu doonay ilaa waatan weli weysadii lama dhamaystirinoo kayfiyadii u weysaysa lahaabaa soo socota fagasala wuu dhaqay kafayhi labadiisa calcalood buu dhaqay talaata maraatin saddex jeer buu dhaqay uma madmada baa leeyahay wuu luqluqday wastansara wastansarada waxaa ka horeysaa wastanshaqa waa ku sandaarsaday biyihii wastansara waa iska soo firiyay istinsaarka waxaa la yidhaahdaa markaad qofku uu sandaarsado biyaho inta xoogaa neeftiisa kor ugu jiido fiifta la iska soo leeyahay biyihii sanka laga soo bixinayo ayaa istinsaarka la yidhahdaa wey marka al axaadiisu yufasiru bacduhaa bacda xadiidka gadaal noogu imaan doona maanta oo cabdullaahi binu zayd binu caasim ayaa cadday doona marka istinsaarka waxaa ka horeeya waa in istinshaaq lala yimaada haddaadan biyihiiba sankiiba aan la gelin oo sankiiba biyo aadan istinsaar halkeebuu ka imaanhaya sheikha layaha ibnulacraabi iyo iyo ibnu qutayba ayaa iyaku waxay leeyihin istinsaarka iyo istinshaaqu waa isku mid bay leeyihiin laakiin sida sawaabkaayo jumhuur culama o dhan ay marteen muxadisiintooda iyo fuqahadooduba waxay leeyihiin waa kala labo istinshaaquna waa saasiga wey istinsaarkuna waxa weeye waa fiifta laleeyahy biyihii sanka misna laga soo saarahayo wey ilaa waxaa sunaa in lagu xeel dheeraado sandaarsiga oo kor biyaha uu u jiido wey sidii sanka wixii wasaq iyo boor iyo wixii sanka ka galay ay usoo wada baxaan wey hadduusan qofku laakiin saaim ahay wey ama hadduu saaim yahay ku xeel dheeraan mahayo waa kii xadiidkii kale abi daawuudka iyo tirmidiga wariye nebigu yihi wa baaliq fi listinshaaqi ilaa an takuna saa'iman bu nebigu alayhi salaatu wasalaam waxaad ku xeel dheeraan sandaarsiga marka qofku ama uu weysaysanayo ama uu mayranayo ilaa an takuna saa'iman bu yii inaad sooman tahay maahana markaas lagu xeel dheeraa mahayo kor biyihii loo sii jiidi mahayo si aysan qofkii soomkiiya uusan uga jabin wey uma madmada wuu luqluqday baa leedahay wastanshaqa wuu sandaarta saasaa meesha kugu jirta wastansara markaasuu biyihii iska soo firdhiyey uma kasala wuu dhaqay wajahu halaata maraatin waxay ku tusinaysaa kuwan kale uma baa la iskula cadfay markii u horreysa labadoodii labadii calood buu saddex jeer dhaqay umaba oo tartiib keenaysa ayaa lala yimid uma madmada wuu luqluqday istinshaaqaa wowbaa iyada lala yimide xaraf sida fa'da oo kale ama humada oo kale oo tartiib keenaya laiskulama cadfin macnaha waxay marka keenaysaa in halkii gacanoo hal mar uu biyaha kusoo qaadaba kuna luqluqanayo kuna sandaarsanahayo oo la jamcinahayo ilaa istishaaqa iyo sandaarsiga iyo luqluqashada waa kuwii fuqahada iyo dhihi jireen ilaa shan wej baa lagula imaan karaa saddex jeer buu biyihii soo qaadaya mid kasta wuuna ku luqluqanaya wuuna ku sandaarsanahaya waa midda hadda axaadiistu ay u badan tahay oo xadiidkan sayid cusmaan iyo ay caddaynahayaan xadiidka cabdullahi ibnu zayd iyana gadaal uu ku cadday doono saasay u badan tahay taasahana ugu afdalsan bay yidhaahdaan kal sacad baa biyaha kusoo qaadaysaa waa ku luqluqanaysaa waa ku sandaarsanaysaa saddex jeer baa saas aad samaynaysaa marka awjuh laakiin kaloo badan ayaa jirta masalan hal marahoo kale inta biyihii aad soo qaadid saddex jeer aa ku luqluqatid halkii sacab keliya hadda wey misna saddex jeer aa ku sandaarsatid iyo in saddex jeer aad ku luqluqatid mid kasta inta soo qaadid iyo misna mid kale inta soo saddex jeer oo kale aad soo qaadid aad ku sandaarsatid iyo fasli noocaas la sameeyo adigu shan keefiyo ayay gaarsiinahayeen inta badanna axaadiista ayaa qaybo un badan oo kamida ku imaanaysa laakin axaadiisa saxiixa ah waxay u badan tahay wejka ugu horeeya bay axaadiisa ugu badan tahay saas darteed imaam nawowi wuxuu ku ley wabihi jaaat alaxaadiisu saxiixatu fi lbukhaariyi wamuslimi wagayrihima axaadiisa saxiixa saasay ku timid oo waa kayfiyadan hadda axaadiisu ay noo cadday doonto hal mar hal mar uu soo qaadaya biyaha gacanta kusoo qaadaya wuu ku luqluqanaya waa ku sandaarsanaya misna mar kaleu soo qaadaya waa ku luqluqanaya waa ku sandaarsanaya misna mar kaleu soo qaadaya saddex jeer busaa ku samaynaya xadiidka asaga fasliga caddaynahaya bay leeyihiin oo saddex jeerna luqluqi in laga dhigo saddex jeer oo goonina loo soo qaado sandaarsigii iyo xadiidka noocaasa waa daciif bay leeyihiin uma madmada ba lehe waa lulqda ba lehe wasanshaqa waasan daarsaday wasansarana waa la iska firiyey markaas ba lehe biyihii buu kasoo firiyey uma kasala wajahu buu dhaqay halaatha maraatin saddex jeer buu wejigiisiina dhaqay sayid cuhmaan uma kasala wuu dhaqay yaddahu lyumna gacantiisa midigta ayuu dhaqay ila almirfiqi suxulka laga gaarahayo halaatha maraatin saddex jeer buu dhaqay uma kasala yaddahu lyusraa buu dhaqay mithla dalika saddexdaas oo kale uma masaxa wuu masaxay bira'sihi madaxiisii buu masaxay uma kasala wuu dhaqay rijlahu lyumna ila lkacbayna anqawyada laga gaarahayo halaatha maraatin saddex jeer uma kasala lyusra buu dhaqay lugta bidixda ahay mithla dalika saddexdii oo kale iyana dhaqay uma qaala wuxuu yihi sayidina cuhmaan ra'aytu waan arkay rasuulallahi sala allahu alayh wasalam tawada'a nebigoo weysaystay naxwa wuduu'i baa leehay weysadeedaan oo kale baa leedahay haadaa ee midkaana naxwiga hadda waa nakii horey kusoo marnay iyo masalku waa kala duwan yihiin xoogaa markii bale mithla wuduu'i haada haadaa kale haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa waysada nafteed oo kale weyi laakiin naxwiga markii la yidhaahdo waa wax u dhow weyi saa darteed in badan alfaada sayid cusmaan waa noo imaan doontaa ama ragga kaleo asxaabta ahu mislida way ka leexanayeen naxwida u leexanahayeen macnaha waxay ku tusinaysaa inay leeyihiin qof macnaa sidii nebigu u weysaysan jiray oo kale lafteedii oo kale ula imaan kara iyo kamaalkeedii oo kale lama arka wey laakin sidii un suuradii suura u dhow ba weyi suuradan ra'aytu rasuulallah barka tawada isagoo weysata naxw wuduu'i waysadeedaan oo kale ba leheedaan midkaa uma qaala rasuullahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam markuu ba lehe waysadan u weysaystay man tawada ruuxii weyse naxwa wuduu'i hada waysadeedaan oo kale uma qaama istaaga farakaca macnaa sallaa tukada ragcatayn laba ragcad tukada laa yuxadisu uusan sheekaynayn fiihimaa labada ragco nafsahu nafsadiisi nafsadiisu macnaa meel kale oo adduunyadii aysan ku mashquulsanayn salaadiisa khushuucsan oo salaadiisa qaabilsan qirada uu akrinahayo iyo adkaarta uu akrinahayo iyo ducooyinka uu akrinahayo iyo naftiisay qaabilsan tahay oo aan meel kale ba leeyahay umuuru dunyihii iyo bale aan ku mashquulsanayn oo aan salaadii macnaa waxaan tacalluq ku lahayn wey laa yuxadisu fiihima usan u sheekayn nafsahu baa leeyahay gufira lahu waa loo dhaafaya maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah ayaa loo dhaafaya bu nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa ragco oo khushuuca uu kula yimid inta weysay markii hore wayse kaamila la yimid saasna uu tukaday waa loo dhaafaya nebigu calayhi salatu wasalaam macnaa dunuubtiisii hormartay oo sakaa'irta ahayd waa loogu dhaafaya aan bini aadamkana ku tacalluqsanayn wey ilaa waxaa bini aadamka xuquuqda ku tacalluqsan way dhib badan tahay iyadu wey sidoo kale kabaa'irtuna iyadu toobad iyay u baahan tahay hoos wuxuu ka leeyahay imaamu namowi waa ajmac alculama marka waxa weye hadda xibnahan kulli waxaa lasoo wada sheegay in saddex saddex la dhaqayo laakin madaxii baa maxaa la yihi uma masaxa bira'si inuu hadda sayid cuhmaan ma cadday madaxa hal mar inuu yahay iyo laba inuu yahay iyo saddex inuu yahay marka waxay culummadu isku khilaafsan yihiin madaxa in inta la masaxahayo marka imaamu shaafici wuxuu ku tegay iyo aimo kale waxay ku tagsan yihiin saddex jeer in la masaxayo sida xibnaha kale oo kale sida xibnaha kaleba saddex saddex ay u yihiin isna saddex baa la masaxahaya abu xaniifa iyo imaamu maalik iyo imaamu axmed iyo culimo kale iyakuna waxay qabaan sunada madaxa masixisa waa hal mara lagana ziyaadi mahaya bay leeyihiin axaadiis badan oo masaxaas halka mar kusoo aroortay bayna xujaysteen axaadiistaas marka qaar waxay caddaynaysaa hal mara inay yihiin qaarna wa masaxa bira'si sida xadiiskan oo kale baa la yidhi oo mar inay tahay iyo laba inay tahay saddex tahay midna lama cadaynin marka aqalkii baa lagu ridahayaa mar haddii la masax bira'si mar baa lagu ridahayaa bay leeyihiin qaarna hal mara inuu masaxay bayba caddaynhayaan marka imaamu shaafici isagu wuxuu xujaysanayaa xadiiska sayid cuhmaan oo gadaal noogu iman doona ana anabiya tawada'a halaathan halaathan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu weysaystu yihi saddex saddex hadda kulli waysadii o dhan bay marka unoqonaysaa saddex saddexaas gacmihii oo la dhaqa ha noqoto sandaarsigii iyo ha noqoto iyo luqluqashadii iyo ha noqoto wejiga dhaqitaankiisii ha noqoto gacmihii ha noqoto masixii ha noqoto lugihii kulli waa unoqonaysaa buu leeyahy xadiiskaas marka iyo xadiiska kaloo abi daawuud uu kitaabkiisa sunanka uu ku wariyey anahu sala ly sl masaxa bira'sihi halaaan xadiiskaas oo asna saddexda caddeeyey labada xadiis ba waa xujaysanayaan wa bilqiyaasi calaa baaqil acdaa wuxuu kaloo imaamu shaafici xujaysanaya xibnihii kalena waa uga qiyaas qaadanaya buu leey marka axaadiista masxiga halka mara wuxuu uga jawaabay waa libayaani ljawaazi buu yihi maratay waa nebigu wuxuu caddaynaya calayhi salaatu wasalaam inay saatan banaan tahay ilaa haddaba kitaabka hadda casarka dhexdiisa insha allahu taala waxaa noogu imaan doonaa in mararka qaarkood xibnihii nebigu calayhi salatu salaam qaarna laba dhaqay qaarna saddex dhaqay ama qaarna saddex dhaqay qaarna mar u dhaqay oo kalaba axaadiistu caddaynaya marka waxaas oo dhan waxaa la yihahdaa bayaanuuljawaaz sida axaadiistaba aad ugu arkaysid nebigu marmar weysada inuu ka dhigay hal hal mar uu ka dhigay marna laba laba uu ka dhigay inta badan oo mar kasta uu daa'imi jirayna nebigu calayhi salaatu wasalaam sida agsarkaana saddex saddex bay ahayd marar uu iskhilaafiyo xibnana saddex dhaqay xibnana laba iyo u dhaqayna waa imaan doontaa waxaasoo dhan marka waxaa la yihahdaa bayaanuuljawaaz inay arrintaan arrin muwasaca tahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu cadday weyi maxaa yeelay qawlka iyo ficilka waxaa xoog badan ba layihi ficilka xoog badan saa darteed nebigu ficil buu ku tusinayay isagu marka annaka hadda sunno nooma ahan qofku inuu waysada marmar ka dhigo ama laba laba uu ka dhigo haddaan wax caarida iyo aysan jirin wey laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sida taas saas uu caddeeyo ama isaga xaqiisa ama waajib bay ku noqonaysa ama sunne maxaa yeeley hadduusan noo cadday lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam oo saddex saddexaas markasta uu weyse lahaa nooma socotin annaku inaan maanta saddex saddex dii aan ka yarayno marka xugun badan oo mararka qaarkood waxaa arkaysaa annaka ama sunnuuba noo yahayba ama ibaaxuu noo yahay laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la fiiriyo wujuub oo kale u ku noqonahaya waajmaca alculamaa waxay ku ijmaaceen bu imaam nawowi calaa wujuubi qaslilwajhi walyadayni warijlayni labada lugood iyo labada gacmood iyo wejiga in la dhaqa inay waajib tahay ku ijmaaceen iyo waisticaabi jamiiciha bilqusli kulligood marta labada lugood weliba in lagu camimo buy dhaqitaanka wainfaradat raafida qolada raafidada layaha waxay la keliyoomeen cala culamaa faqaaluu waxay alwajibu fi rijlayni almasxu bay leyihin raafidadu waxay leeyihiin waa bidacdii waktiyada hore islaamka soo martay waxay leeyihiin labada lugood iyaku waxa waajiba in la masax kaliyo wa hada khada'un minhum buy jaabi quslihimab nusuustu waxay ku iskugu kaalmayso farihii uga baatay in dhaqitaankooda uu waajib yahay walidalika itafaqa kulu man naqala wudu'a rasulilah sala alay slam ala anahu qaslahum in allaala inta asxaabta oo nebiga waysadiisi soo naqlisayna kulli maxay caddaynayeen nebigu inuu lug lugaha dhaqay wa ajmacuu calaa wujuubi masxi ras waxayna ku ijmaaceen oo kale culummadu madaxa asaga in masax uu waajib yahay asagoo dhaqitaan waajib ma ah laakiin qadarka waajibka ah ayay isku khilaafsan yihiinoo imaamu shaafici oo kale wuxuu leeyahay iyo jamaaco kale haddii wax yar uu masaxo aba ku dhacaya bay leeyihin waajibka waa ka dhacayaan imaamu maalik iyo imaamu axmed iyona waxay leeyihiin wujuub listicaab wey xadiiska noo imaan doona oo huma aqbala bihimaa wa adbarada inta labadii gacmood saas w madaxa labada dhinac waa kala qabtay oo nebigu halkaa wejiga agtiisa masixi ka bilaabo gadaal geeyo misle uu ku soo celiyey xadiiskaasay imaamu maalik iyo imaamu axmed iyo daliishanahayaano waxay leeyihiin taasaa waajiba madax o dhan in lagu camibo abi xaniifa asagu wuxuu leeyahay waa un rubuc oo kale wax lamida afar meelood meel oo kale waxaa kaloo laysku khilaafsan yahay luqluqaan iyo sandaarsigaan hadda aan soo maraynay ayaku ma waajiba mase waa sunna a'imada qaar imaamu maalik iyo shaafici iyo kale waxay leeyihiin waa sunna markii qubayska la joogo iyo markii waysada la joogo labadaba waa sunna saas rag fara badan oo salafkii kamidana waa ku tageen sida xasanulbisri iyo imaam zuhri iyo xakam iyo qataade iyo rabaa yaxya binu saciid alansaari iyo awsaaci iyo layt binu sacdi iyo rag aad u fara badan baa saa ku tegay qolo kale waxay leeyihiin waa waajib waysada iyo qubayska labadaba laa yasixaana ilaa bihimaa bay leeyihin markaad weysaysanaysa haddaadan luqluq iyo sandaarsi iyo aadan la imaanin marka sidoo kale qubays waajiba aad mayranaysana aadan la imaanin maba ansaxayo bay leeyihiin waa sida imaamu axmed laga soo naqlinhayo wey imaamu axmed iyo maxamed binu zayd iyo isxaaq binu rahweye iyo saasay qabaan madhabka saddexaad wuxuu noqonaya qolo kale saddexaad baa waxay leedahay qubayska waa waajib laakin waysada waajib maahan waa sida abi xaniifa iyo asxaabtiisa ay ku tageen qolo kale waxaa le istishaaqa waajib ah waysada iyo qubayska luqluquna waa suno noqonaysana waa jirtaa qaala ibnu shihaab marka wuxuu yidhi ibnu shihaab waa imaam zuhri weeye wa kana culamaauna culummadanadi waxay ahaayeen bu yihi yaquluuna kuwa ku qowla haada alwudu waysadan asbaqu ma shaykan ugu kaamilsan wey yatawadau bihi axadun axad uu ku weysaysan wey lisalaati salaada ugu weysaysan wey macnaa midka ugu kaamilsan xagga cadadka marka la fiiriyo waa midka ugu kaamilsan macnaa saddex saddex haddana wax laga badin mahayo hadda un madaxii baan la cadayn mahana xibnihii kaleo dhan maaa la caddeeyey saddex saddex inuu nebigu dhaqay wey waa midka marka saddex saddexda waxa weeye xagga cadadka markii la fiiriyo ugu kaamilsan wey laga badin mahayo معنaha hada atm الوضوء wy وqad aجمc الcلماء عlى krاhة زiyadة عlى ثaلaث by والmuraad bثaلaث almsacud cud wey marka hadda xadiidkan loo daliisha mahayo labada suxul waxa ka koreeya iyo anqawyada waxa ka koreeya iyo inaan la dhaqayno weye taas waa suna weye axaadiis kala cadaynaysa weye oo imaan doonta weye marka midaan uu hadda isaga imaam zuhri uu sheegayo waxa weeye waa xagga cadadka weyi laakiin in suxullada baa waajiba waysada in la gaarsiiyo lugahana anqawyadoo kale iyo in la gaarsiiyo laakiin maxaa sunno ah oo axaadiista kala caddaynaysa in laga sii kormariyo suxulladiina sidoo kale lugahana marka anqawyada laga sii kormariyo sidoo kale ugu xusan hadda xadiidkan caddaynayn oo xadiidka abi daawuudka caddaynayaan dhagihii masaxoodii ma uusan sheegin xadiidkan وxdثnي زhayr بن xrb xdثna yعqوب بن ibrahيm xdثnي abi cn iبn شhhاab عn cطا بn يزيd alayty عn xmrاn mawla cثman anahu ra'a u arkay xmraankaasu mawla cثman sayd cثmaan adoonkiisib anahu ra'a u arkay cثmaan bale sayd cثmaan dacaa isagoo u yeeray binaain weel bale faafraqa wuu shubay calىa kafayhi labadiisi kafood halaaثa miraari saddex jeer bu ku shubay manaa markii hora maarata kafoonkiisii ayuu dhaqay fakasalahuma wuu dhaqay markuu saddex jeer ku shubay uma adkala wuu geliyey yamiinahu midigtiisii fi linaai weelkii buu geliyey midigtii famadmada wuu luqluqday wastantara waana iska firdhiyey baa lahayd famadmada wuu luqluqday wastanshar baa kugu jirta meesha wastantara markaasu biyihiina iska soo firdhiya wey manaa weelka ayuu gacanta uga soo qaadanaya biyaha marka weelkii khaarijkiisiina xibnihiibuu ku dhaqay wey uma kasala wajha buu dhaqay halaaa maraatin wayadayhina wuu dhaqay labadiisa gacmood ilaa mirfiqayna suxulada laga galay salaasa maraatin uma masaxa bira'si umasaxay uma kasala rijlayhi wuu dhaqay salaasa maraatin uma qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lah wuxu sal la alay slam man tawada ruuxii weysata naxw wudu'i hada uma sallaa tukada ragcatayn laa yuxadisu uusan sheekaynayn fiihimaa nafsahu nafsadiisi wax kalaam addunya iyo manaa manaa wax tacalluq addunyadii ku leh uusan nafsadiisa ugu sheekaynayn wey hadalkan laa yuxadisu fiiha nafsahu macnaha ma aan hadal afka uga hadlahayo hadal afka uga hadlayo salaadiiba dee kaasu waa kaa burinaya laakiin waxa weeye waa nafsadiisii sheeko uusan ka sheekaysanayn laa yuxadisu uusan sheekaynayn fiimaa nafsahu nafsadiisa uusan u sheekaynayn gufira lahu waa loo dhaafaya maa taqadama wixii hormaray min dambihi dambigiisa ah waa loo dhaafaya marka waxay kutusinaysaa laba ragca inay sunno tahay mar kastoo qofka uu weysaysto waana sunno mu-akada weyi sidoo kale waa kii xadiidkii bilaalna uu ahaa oo imaamulbukhaari uu wariyey mar kasta oo uu bilaal uu weysaysto wuu tuka jiray bale laba ragco ayuu tuka jiray waa marka waa kii yiri marka inahu arjaa camalin lahu waa camal aan samay midka la igu rajada badan yahay weeye buu yiri baabu fadli lwudu'i buu baab yaha ba lehy wasalaati ba lehay caqibahu ba lehay ciribtiisa la tukada ba lehy waysada fadligeedii iyo salaada fadliga ay leedahay ba lehay caqibahu caqiba lwudu'i la tukada qaala imam muslim xadathana qutaybat ibnu saciid wacuثmaan bin maxamed bin abi shayba waisxaaq ibnu ibrahim alxadaliy walafdu liqutayba hadda meeshan waa cuثmaan ibnu maxamed bin abi shayba bu cuثmaan iyo abubakr ibn abi shayba way wada dhasheen inta badan marka awowgii baa loo nisbayaan labadan sheikho oo imaam muslim mashaayikdiisa kamid ah hadda meesha marka aabihii baa loo nisbeeyey waa cuثmaan ibn moxamed ibn abi shayba wey abubakr iyo cثmaan kaba leeyahay labadooda mid kasta lagu leeyahay cثmaan ibn abi shayba ama abubakr ibn abi shayba ibn abi shaybuhu waa awowgood ee aabahoodna aabahood maxamed baa la yidhahda wlfd lqtayba qala isxaaq anba'na waqala laakharani waxay yidhahen xadaثna jarur can hishaam bin curwa can abihi can xumraan mawla cثmaan qaala wuxuu yidhi samictu waan maqlay cثmaan bin cafan wahuwa asaguna bifinaa'i lmasjidi uu ku sugan yahay masjidunabawigii banaankiisii fajaءa almu'adinu baa yimi cinda alcasr salaada casirka agteeda mu'adinku yimid fadacaa wuu u yeeray sayid cثmaan biwadu'in buu u yeeray wayse baa leh buu u yeeray fatawada'a wuu weysaystay macnaha mu'adinkii salaada adinahayay ayaa u yimid ba leehay ilaa marka salaada la adino badan dadka imaamka iyo waa artay nabiga alayhi salatu salaam marar badan iyo bilaal ayaa u imaan jira weye marka waxaa la ogeysinaya macnaha salaada waktigeedii inuu dhow yahay haddii la adinay qimitaankii u dhow yahay fadaca wuu u yeeray say cusmaan biwadu'in wayseba labe buu u yeeray fatawada'a wuu weysaystay uma qaala wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay la uxadisanakum waan idiin sheekaynaya xadiisan baan idiin sheekaynaya bu sayid cusmaan lawlaa aayatun aayad haddaysan jiri lahayn bi oo fi kitaab illahi ilahay kitaabkiisa ahaatay maa xadatukum balehay idinma sheekeeyeen biyo xadiidkaas balehay aayaddaasaan ka baqhaya aayadda gadaal baa lagu sheegi doonaayo waa waa noo imaan doontaa aayaddu maa xadatukum idinma sheekeeya hadda aayaddaasaan ka baqhayaaye in inii anigu samictu waan mala rasul allahi sala ly slam yaqulu laa yatawadaw ma weysaysanayo rajulun musliman oo muslima fa yuxsinu hagaajinaya markaa alwudu waysadiisina hagaajinaya fa yusallii tukanahaya bale salaatan salaad tukanaya ilaa kafar allah ilahay uu dhaafay lahu asagii maa baynahu beenkiisa waxaa iyo wa bayna salaata alati taliha salaada bale la xiriirta inta udhaxay salaada markaa uu tukaday iyo mida kaleo kusoo xigta intii wale wixii dunuubaha sakaa'iraha oo udhexeeyay baa loo dhaafahaya marka riwaayada maxaa lagu daray fa yuxsinu lwudu'a bali macnaa waysada hagaajinayo si kamaala ula imaanayo sifaadkeedii iyo aadaabteedii kulliba lehay marka xadiidku wuxuu kutusinaya qofku baa lehay aadaab lwudu'a iyo shuruuddiisa iyo waxaas o dhan uu ku caafilo ku dadaalo weeye weliba uu ku dadaala inuu u weysayso wej wax khilaafa aan imaan karin weyi weligii intuu qofku khilaafku ka dheeraa karo markii hadda waan soo marna haddeer oo kale mathalan madaxii masaxiisii oo kale haddii aimada qaar leeyahay juz yar hadduu masaxo waa ku dhacahaya maxaaba kasii akmalsan kulli inaad masaxdid si aad khilaafka dhan ba uga dheeraatid oo saas baarta ula timaadid oo waxa lala wixii rukas ahaa iyo waxyaalahaas oo dhan qofku iskaga dheeraado wey hadda aadaabtiisa waxaa kamid ah sida tasmiyadoo kale iyo marka hore inuu la yimaado iyo madmadada iyo istinshaaqii iyo istinsaarkii iyo waxyaalahaas oo dhan baa sunantiisii kamid noqonaysa وxadثna abu qurayba xadثna abu usamata xaw xadثna زhayr بn xrbi وabu qurayba qala xadثna wakicu xaw xadثna iبn abi cmar xadثna sufyan jamiica sufyan iyo wakic iyo abu usama can hishaam bay ka wariyeen bihada isnaad wafi xadiثi abi usama waxa ku sugan fayuxsinu hagaajinaya wuduahu baleh waysadiisa uma yusalii tukanaya almaktubata salaadii faradkaa tukanaya ila midkii hore waxa lagu soo yiri fayusalii salaatan maktuba iyo suno intaba way camimaysay lakin hadda maktuba layi وxadثna زhayr بن xrb xadثna yعqوب بن ibrahim xadثna abi an صالحi n qaala wuxuu yihi iبن شhihaabi walakin curwat buu yihi yuxadiث wuu sheekaynaya can xumraan xumraan wuxuu ka sheekaynahayay anahu qaala inuu yidhi falama tawada'a cusmaan say cusmaan markuu weysaystay qaala wuxuu wallahi lauxadisanakum waan idiin sheekaynaya xadiisan walowla wallahi lawlaa aayatun haddaysan jiri lahayn fi kitaab illah ma xadatukum xadiidkaa idinma sheekeeya ini samictu rasul allahi sala alay slam yaqulu laa yatawada'u rajulun fa yuxsinu hagaajinaya wuduan suma yusalii tukanaya asalaat ilaa gufira lahu waa loo dhaafay ma baynahu bayna asalaat alati taliha la xiriirta qaala curwatu wuxuu yihi aayaddu waxa weye in aladiina yaktumuuna kuwii qarinayeen maa anzalna waxay aan soo dejino xaqaha min albayinaati xujooyinka cadcaddaa iyo walhudaad ilaa qawlihi laga gaarayo allaacinoon aayaddaas weeyi marka meeshan uu kuleeyahay xadiidkii hore buu la socdaa hadda midkaan dhexe maahane xadiidkan wuxuu la socdaa kii hore buu la socdaayo oo sayd cuثmaan uu ku lahaa wallahi la uxadisanakum xadiiثan lawlaa aayatn fi kitaab illahi ma xadatukum inii samictu rasuulan xadiidkaasuu la socdaa xadiidkaasa marka wuxuu yihi ibnu shahaab qaala ibnu shahaabin ba wuxuu yihi walaakina curwata yuxadiثu can xumraan wuxuu ka shakeyay anahu qaala inuu yihi falama tawadaca cuثmaan ilaa awal baa hishaam bin curwa xadiidka warinhayay aabihiis buu kana warinhayay oo curwo ah curwana wuxuu ka warinhayay xumraan oo mawla cuثmaan abuu ka warinhayay marka aayaddii keliyuhu inuu hadda caddeeyo baa usoo celiyey وxdثna cbd بن حmayd وxajاaج بن shاcr klahma عn abi الwlid qala cbd xadثna abi الwlid xadثna isحاq بn سعيid بn cmr بn سacيid بn اlcaas xadaثani abi can abihi qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa cinda cثmaan baan ahaa buu yihi ninka la yahaa cmr bn سacيid بn اlcaas kuntu waan ahaa cinda cثmaan ba fadaca wuu u yaray bidahurin ba l biyuhu ku daharo qada lahaa faqala wuxuu yihi samictu waan maqla rasul lahi sala la alay slam yaqul ma min imri'in ruux ma jiro muslimin taxduruha ay usoo xaadiraysa salaatun maktuuba salaad la farad yeelay fa yuxsinu hagaajinayo wuduuha waysadeed iyo wa khushuucaha khushuuceedi iyo wa rukuucaha rukuuceedi waysadii hagaajinaya khushuuceedi hagaajinaya rukuucdii hagaajinaya ilaa kaana waxay ahaanaysaa kafaaratan midii asturaysa lima qablaha oo min adunuub wixii ka horreeyo dunuub ahaa bay asturaysaa maa lam tu'ta haddaan la imaanin kabiiratun riwaayana waxa ah hadduu qaarkood baa nusqooyin kala bedelay ay haystaan maa lam yu'ti kabiira hadduusan la imaanin kabiira macnaa maa lam yacmal kabiira wey hadduusan kabiira camal falin marka wuxuu xadiidku kutusinayaa dembiga kabiiradaahu inuu asagu toobadiyo u baahan yahay ee maaragtay acmaashan kale aan lagu dhaafayn si aayadda qur-aankaba ilahay uu ku yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad kabaa'irtii ka dheeraataan sakaa'irta dunuubta ah waa idin dhaafayna uma yusali tukanahaya markaas waa ka bon fa yuxsinu hagaajinaya dhe wuduuha wa khushuuca wa rukuuca ilaa kaanat kafaaratan bay ahaanaysaa lima qablaha oo min adunuub maa lam tu'ta kabiiratun haddaan kabiira la camal falin ama maa lam yu'ti hadduusan qofkii la imaanin kabiiratan wadalika dahru wadalika midkaasu addahra zamankii weeye kullahu dhammaantiis ba ulahay zamanka o dhanna weeye hal waktiga kuma qaynin wakti kasta markii qofku salaad farada inta usoo xaadirto waysadeeda hagaajiyo arkaanteedii iyo waxeedii hagaajiyo khushuuceedii hagaajiyo dunuubtiisii bay asturaysaa hadda waxaa la yihi hadda xadiidkii hore gufira lahu ma taqadama min dambi baa kusoo aroortay xadiidka kalena mu aha oo hadda noo soo hormaray ilaa gufira lahu ma baynahu wa bayna salaati alati taliha xadiid kale waxaa jira asalawaatu lkamsu kafaaratun lima baynahuna salaadaha shanta waxa u dhexeeya oo sakaa'irtaa bay tirtirahayaan wey sidoo kale xadiid kale waxaa jira asalawaatu lkamsa waljumcatu ila ljumca waramadaanu ila ramadaana mukafiraatun lima ma baynahuna ida jtunibat ilkabaa'iru salaadaha shanta jumcada ilaa jumcada laga gaaro ramadaanka ilaa ramadaanka laga gaaro waxa u dhexeeya haddii qofku uu kabaa'irti ka dheeraado bay tirtirahayaan hadda waxaa marka imaan karta waysadiiba haddii lagu dhaafay salaadii maxay asturaysaa marka ilaa qofku markuu weysaysanahayo baa wax allaala wixii uu indhaha ku fiiriyo o dhan waysadaasay raacahaya wey wuxuu gacmaha dambi sakaa'ira ku qabtay oo dhan waysadiibaba lagu dhaafay salaadii marka maxay qabanaysaa haddiise salaadan lagu dhaafo tii kaleo ku xigta maxay qabanaysaa wey ama jumcadii maxay qabanaysaa sidoo kale haddii jumcooyinkii iyo lagu dhaafay ramadaankii kale muxuu qabanaya ilaa salaadihii iyo ramadaanadii iyo waa wada socdaan mar kasta waxa weeye marka jawaabtu bay culummadu yidhaahdaan in allaala intaan lasoo sheegay oo dhan waxay u suubadaan qofka inay ka tirtiraan dembigii sakaa'irta ahaa haddii markaas matsalan salaad baa hadda tukatay oo kale salaadaas waxay usuubataa dembi sakaa'ira hadduu jiray inay tirtirto haddaan marka dembi sakiira aysan haleelin xasanaad baa lagugu qoraya darajooyinna waa lagugu sii kordhinaya bedel bedelka ay saqaaisay tirtiri lahayd marka waxay leeyihiin hadday kabiiraha hesho wax sakiirana aysan jirin aimadu qaarkood waxay leyihin sida imaam nawowi oo kale rajawna an yukhafaf min alkabaa'iri kabaairtii yaan kulligeed baa lagu dhaafin laakin wax in laga fududeeyo dembigii kabaairta ahaa qala imam mslim xadaثna qtayba bn sacيidi وaxmed bn cabdة adabiy qala xadaثna cabdاlcaزيz hodar wardiy an zayd bn aslam can xmran mawla cثman bn cafan qala ataytu cثman bn cafan baan u imid biwaduin baan ula imid biyo ku weysaysta fatawada u weysaystay uma qaala wuxuu yihi ina naasa dad buu yihi sayid cثman yataxadaثuna way sheekaynayaan can rasul lahi sal la alay slam axaadiisa ba lehay axaadiis laa adri ma hiya waxay taha anugu gara aan mahayo bu yihi axaadiisa ay sheegayaan alahoy ilaa ani anigu bu yi anigu ilaa ani anigu ra'aytu waan arkaa rasuulallahi ba arka sala la alay slam tawadaa asao u weysaysay misla wuduu'ii ba leeyahay weysadeedana kale hadaa midkan uma qaala wuxuu yihi man tawada hu wixii weysaysan haakada saas gufira lahu waa loo dhaafaya ma taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormaray baa loo dhaafaya wa kana salaatuhu waxay ahaanaysaa iyo wa mashyu socodkiisi ila lmasjid uu socdo naafilatan ziyaadayba unoqonahayaan intaasu ziyaadayba iskaga sii noqonaysa mar ilaa waysadii baa lagu dhaafay salaada uu markaa masaajidka ku tukanahayo iyo socodka masaajidka usii socdo iyo ziyaadaday u noqonaysaayo dee xasanaadkiisi baa loogu sii ziyaadinahayaa dembi kaleo sakaa'iraho markaas lagu tirtiro ilaa ma jira waysadii ayaa lagu tirtiraya wa fi riwaayati ibn cabdata waxaa ku sugan dhahay ataytu cuhmaan ba leh baa u imid bale fatawada markaasuu weysay xadaثna qtayba bn sacيidi وabubakr bn abi shayba وزuhayr bn xrbi وlafdi lqtaybat وabibakrin qaaluu xadaثna wakicu can sufyan sufyan thawri wey can abi nadri can abi anas ana cuثman tawada wuu weysaystay can abi anas qaala wuxuu yidhi ana cuثmaan tawada u weysaystay bilmaqaacidiibu ku weysaystay makaanu fadhiyaalkii waa meel masaajidka agtiisa ahayd oo waxaa leeyahy masjidnawowiga agtiisa ahayd oo meel un kuraas camal iyo wax un laga sameeyey lagu fadhiista weeye sayid cuثmaan baa wuxuu u fadhiisan jiray ba la yidhi sida maaragtay dadka xawaaijtooda iyo inuu ugudo iyo si masaajidkii ilaa dadka waxaa laga yaba hadii masaajidka dhexdiisa loo fadhiiso in buuq iyo wax un ay yimaadaan weye dad xataa mararka qaarkood ishaysaa kugu imaanaya weye marka meel banaanka masaajidka ah ayuu wuxuu ku sameeyey meel la fadhiisto meeshaasuu marka badanaa fadhiisan jiray intaas salaadaha iyo markaa intaysan soo gelin halkaasuu dadka u fadhiisan jiray sidii qof allaba qofkii dan kale oo dhan oo ugu yimaado dantii ugu oofiyo waa sida raxbatulkuufada aad arki doontiin axaadiis ay ku arki doontiin oo kale raxbatulkuufa waxay ahayd masaajidkii weynaayo jaamic ahaayo kuufa ku yaalay meel waasacoho masaajidka ku dhegan oo daraftiisa ayay ahaydoo sayid cali baasna wuxuu u fadhiisan jiray waktigii khilaafadiisa ilaa inta badan waa kii sayid cali uu kuufa joogi jiray saasoo kale buu ugu fadhiisan jiray dadka xawaaijtooda iyo wixii xuguma iyo inuu kulli halkaa ku wada xugmiyo halkaaba ugu wada fadhiisan jiray ilaa dadka misna uma wada suurtoobi karto kulli inay masaajidka soo galaan weye halkaa banaankaaba u fadhiisan jiray marka maqaaciddu waa meel masaajidka agtiisa ahi wey ana cuثmaan tawada bilmaqaacidi buu ku weysaystay baa leedahay faqaala wuxuu yidhi alaa uriikum miyaan idin tusinayn wuduu'a rasuuli lahi sala allau alayh wasalam nabiga weysadiisii uma tawada'a wuu weysaystay sayd cuثmaan halaaan halaaan buu weysaystay waa riwaayooyinka imaamu shaafici uu xujaysanayo leeyahay saddex saddex xataa masixiina waa soo gelahayaan marka abi anaskan hadda warinahaya xadiidko ka warinahaya sayidina cuثmaan ka warinahaya abi anaskana waa imaamu malik awowgii weyi wazada qutaybatu fi riwaayatihi qala sufyan ba wuxuu yihi sufyan thawri qala abunadri wuxuu yihi abi anas qaala wuxuu yihi abi anaskaas wacindahu agtiisa waxaa hasay cusmaan markuu weysanayay rijaalun oo min asxaabi rasuuli lahi sala ly slam rag asxaabta nebiga kamid ah ayaa la joogay markuu say cusmaan weysanayn weliba riwaayada imaam albayhaqiya wariye waxaa ku sugan markuu saddex saddex weysaystay buu asxaabtii nebiga wuxuu ku yidhi hal ra'aytum rasuulalahi facala haada nebigoo saatana ku weysaysta ma aragtin qaalou waxay yidhahdeen nacam bay yidhahdeen saasana anakula ku aragnay bay yidhahdeen oo ragga asxaabta ahay oo joogay oo dhan kulla waa ku wada waafaqeen xadiidkan marka waa axaadiista imaamu daara qudni uu ku bushinayo imaamu muslim weye oo uu ku hayso weye oo xadiidkan wuxuu leeyahay abibakri wuxuu ka warinayaa busri binu saciid inka la yihahdo baa said cusmaan isna markaas kasii warinaya xadiidkan oo abi anaskanu meesha kuma jira buu leeyahay saasaa imaamu axmed iyo laga wariyay buu leyahy markay xadiidka wariyeen qaala daara qudni wahakada marka wakiic baana uu ka yimid bu leyahy wahmigan oo ka warinayo wakiicaasu sufyaan althawri ka warinayo ayaa wahmigu ka dhacay bu leyahy maxaa yeelay asxaabtii kale oo ama xufaadii kaleo la warinaysay wakiic oo sufyaan althawri xadiidka ka qaadaysay sida asjaci iyo cabdullahi ibn walid iyo yaziid ibn xakim iyo raggaasoo dhan mucaawit ibn hishaam iyo abu xudayfey rag badan oo ka wariyey abinadri markay xadiidka ka wariyeen abinadrina waxay uu ka qaaday busri binu saciid ninka la yihahdo cusmaan buu xadiidka ka qaaday si kastoo la yihahdo marka xadiidku waa saxiix maxaa yeele haddii la yidhahda hadda wahmi lagu xukmiyo inuu uu ka dhacay sufyaan oo uu bedelku noqdo inuu abinadri uu ka wariyey busri binu saciid uu ka wariyey sidoo kale waa saxiix buu xadiidku noqonhayaa oo waxyaala noo noocaasa axaadiisa arkaysidoo inta badan muslimka lagu hayso daara qundigaasa un axaadiis xoogaa ah ku bushiyo o farta ku fiiqa wey sida xadiis aan hadda shalay soo maraynay oo kale oo ay leeyihiin raawi baa ka dhacay oo riwaayooyin kale ay caddaynhayaan buu leyahy raawi inuu meeshan ka maqan yahay marka taasna waxau imaam waxaa dhici karta inuu marna ziyaado uu ku wariyey marna ziyaado la-aan uu ku wariyey laakiin si kastoo layahay marna xadiidkii saxiix uu ka bixi maayo wey haddii la xukmiyo in raawi xataa meesha ka maqan yahay raawigii riwa riwaayooyinka kalea caddeeyey marka iyana markasta xadiidkii saxiix buu noqonhaya xadثna abu qrayb mحamed بn cla وiسحاq بn ibrahim جamيعa an wakici qaala abu qrayb xadثna wakic بn mسcr an jamic ibnu shadad abi skrta ahaa qaala wuxuu samictu waan maqlay xumraa ibnu aban baan maqlay qaala isagoo yihi kuntu waxaan ahaa adacu mid u dejiya lcثmaan dahuruhu bale biyaha ku daharo qaado lahaa baan u diyaari jiray khaadimkiisi bu ahaa fama ataa muusan imaanin calayhi say cثmaan dusha yawm ilaa walxaal huwa asaga yufiidu wuu shubaya caleyhi dushiisa nudfatan ba leeyahay biyo yar buu dushiisa ku shubaya almaa qaliil macnaha nudfada wuxuu kala jeedaa biyo xoogaa oo yar ayuu ku mayranhayay maalin kasta oo yimaadaba sayd cusmaan wuu mayranhaya bu leyahy macnaha wuxuuna jeclaa markasta jaalkii wuxuu u laazimaya ba layihi inuu xifdiyo duhrigu inuu u bato ilaa walxal wasagi yufiidu wuu shubay caleyh dusha nudfaa macnaa maaan qaliilan biyo yarbu dusha ku shubaya wuu mayranhaya waqaala cuثmaan wuxuu yihi xadathana rasulla baa noo shekeeyey cinda insiraafina min salaatina aan kasoo gadoonnay haadihi midatana qaala miscarun wuxuu yihi uraha baan u malayn alcasra salaada casri inayta midda kasoo gadoono qaala wuxuu yihi ma adri ma ogi buu yihi faqaala nebigu wuxuu yihi markuu nebigu noo sheekeynayay bu sayd cuثmaan ma adri gara mahayo uxadisukum inaan idin sheekeeyo bishayn oo askutuba leehay inaan iska aamuso riwaayinka qaarkoodna waxaa am askutu inaan iska aamuso faqulnaa waxaan idhi ya rasuullahi macnaha maslaxadii ioma bahri inaan idiin sheekeeyey in kale oo xadiidkan macnaha waktigan aan idiin sheegayo in maslaxa in kugu sugan tahay ko iyo inaysan maslaxa in kugu sugnayn markaa kabacdi misna waxaa laleeyahay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam maslaxadii baa u daahirtay inuu u sheekeeyo saas darteed buu u sheekeeyey faqulnaa waxaan idhi ya rasuullahi in kaana khayran hadduu yahay faxadithnaa noo sheekee wain kaana kayra dalika hadduu yahay faallah warasuul aclam ilahiy rasuulkiisaa ogsoon marka wixii masaalixda nagu tahay markaa iyakaa naga aqoon badan marka waxaa la yidhi in kaana khayra faxadithnaa hadda nebiga axaadiistiisa oo dhan iyo warka uu sheegahayo o dhan iyo ficilkiisa o dhan iyo takriiraadkiisa o dhan kulli khayr iyo barako weyi seebay uleeyahy marka hadduu khayr yahay ma nebiga ba leeyahay afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo wax shara ay ku jiraan wey macnaha waxa weye khayrnimada waxaa loogala jeedaa meeshan hadduu macnaha bishaaro iyo nashaadka naga acmaasha aan u nashaad doonayno oo acmaasha iyo maratay tarkiib nagu siinahaya ama se taxdiir uu yahay oo macaasida iyo mukhaalafaadkii uu nooga dheeraynhayo o naga cayrinahayo ya saasay ula jeedaan oo nashaado iyo bishaara hadday noogu sugan tahay faxaaditnaa noo sheekay wey ma ahan axaadiista nabiga alayhi salatu wasalaam waxaan khayr ahayn ba inay ku jirto wey wain kaana hadduu yahay hayra dalika mid aan acmaashii iyo nashaado iyo nagu gelinayn hadduu yahay falah warasuulahu aclam ilahiy rasuulkiisaa garanayo nooga cilmi badan waxaa maslaxada noo ahayo waxaan maslaxada noo ahayn qaala nabigu wuxuu maa min muslimin ma jiro yatadaharu daharo qaadanayo fa yutimu duhuura daharo qaadashadii taam yeelaya ilaa alati aladi dahuurkaasoo kataba allahu calayhim ilaahay uu ku farad yeelay waysadii macnaa faradka ah fa yusallii tukanaya haadihi salawaat alkhamsa salaadahan shanta ilaa kaanad waxay ahaanaysaa kafaraatin bay u ahaanaysaa lima baynahuna wixii u dhexeeyey oo dunuubaha sakaa'irtahay oo dhan baa lagu dhaafaya wey ilaa kaanad waxay ahaanaysaa kafaraatin lima baynahuna baa leehay waxaa beynkooda abaa leehay ayaabaa lagu dhaafaya wax kalaba hadduusan qofku uusan muslimkaa fiirin oo xataa wujuubkeediiba mayo fadaaishaananba wax qofka islaamka ah ka sabri karaaba uusan ahayn iyo waxaan khayraadkaa salaadihii laga helayo wey ilaa saacad kasta dunuub iyo waxaan ku dhex jirnaa baa leehay waxaan haboonayn baa ku dhex jirnaa wey waxaasoo dhan waxaa tirtirahaya oo lagu mayrahaya ogow waa salaadihii wey marka wax lagaba maarmi karo ama qofka mu'minkaa kaba maarmi karo maba ahanba ibraahim binu adham muxuu yidhi radia allahu canhu dadka hadday og yihiin buyu madaxdaahu soo jeedka hameenkiiya waxaan ku qabna buu yidhi nicmadaan ku qabna buu yidhi iyo naftanadu say u doonaysa buu yidhi waaba nagu dili lahaayeen buu yidhi waa naga cayrsa lahaayeen buu yidhi hameenkaa iska soo jeedna bu cibaadada iyo salaada iyo khayrka aan kusoo jeedna bu yidhi waa naga cayrsa lahaayeen bu yidhi marka khayrkan waa me wax lagu lagu dagaalamaba buuba maartay weeyaba xadathana cubaydullah bn mcad xadathana abi xaw xadathana maxamed bn musana wabnu bashaar qala xadathana maxamed bn jacfar qaala jamiican xadathana shucbatu waa maxamed ibnu jacfar iyo mucaad waxay qaalaada unoqonaysaa jamiican waxay yidhahdeen xadathana shucbatu can jaamic ibn shadad qaala wuxuu samictu waan maqlay xumraan mawla xumraan ibnu aban dheh yuxadisu sheekaynaya abaa burdata fi hada lmasjid masaajidkan u sheekaynaya fi imaadati bishrin ninkii bishri la dhihi jiray markuu magaalada madiine xukumay wey ana cuhmaan bin cafan radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul llahi sala la alay slam man tawadaa ruuxi man atama alwudu waysada ruuxi taam yeela kama amarahu allahu tacala ilahay suu amray fasalawaatu salaadihii almaktuubaatu la farad yeela kafaaraatun way asturahayaan oo waa tirtirayaan lima baynahuna waxa udhexeeya hada xadiidu ibnu mucaadin wey walaysa fi xadiisi qundur kuma sugna hadda qundur miyaa sanadkan lagu soo sheegay qundurka waa maxamed ibnu jacfar wey imaarata bishrin walaa dikru maktuubaatina kuma sugnayn oo fasalaatu fasalawaatu almaktuubaatdaas ayada riwaayadiisa kuma jirin fasalawaatu keliya ku jirta kafaaraatun lima baynahuna xadathana haarun bn saciid alaliy xadathana ibn wahbin qaala abara waakbaranii makramatu ibnu bukaynan can abihi can xumraan mawla cuثmaan qaala wuxuu yihi tawada cuثmaan ba ibnu cafan baa weysatay yooman wuduan xasana bale wayse wanaagsan uma qaala wuxu yhi raaytu rasul markay tawada faaxsana wudua uma qaala wuxuu yihi man tawada ruuxii u weysatay hakada uma kharaja ila lmasjid laa yanhazuhu balehe usan hinqinayn ilaa salaata mooyaane qofkii wax kale oo bixinhayo oo masaajidka haddana uu ka leeyahay lama arko marka xadiidku wuxuu kutusinaya qofku inuu ikhlaaska iyo daacaadka ku dadaalo wey oo balehay qalbigiisa ilaahay maratay u khalisay iyo camalka uu la imaanahayo mar allaala markuu masaajidka aadahayo wax kale uu ka khaliso wey laa yanhuzuha aysan kicinayn ilaa salaatu salaad maahane wax kale masaajidka uma wado kufira lahu waa loo dhaafaya ma khalaa wixii tegay ma khalaa ma madaa wey wixii tegay oo min dembihi baa loo dhaafaya waxadathana abu dahir wa yunus ibn cabdilah ala qaala ambana xaris ana alxukaym bn cabdillahi alqurayshiyi xadathahu ana naafic ibnu jubayr iyo wa cabdllahi bn abi salama xadathaahu way u sheekeeyeen ana mucaad bin cabdiraxman xadathahuma can xumraan mawla cuثmaan ibnu cafan can cuثmaan bn cafan qaala wuxuu yihi samictu rasul lah sal la alay slam yaqulu man tawada ruuxii weysa lisalaati faasbaqa alwudu'a waysada kamila uma mashaa ilaa salaati usocda a maktuuba salaadii faradka ahayd fasallaahaa tukada maca naasi dadkii macooda aw maca aljamaacati shukraa wey gafara allahu lahu dunuubahu dunuubtiisa ilahay u dhaafahaya baabu salawaati alkhamsi baa leeyahay ayuu u baab yahay shantii salaadood iyo waljumcati baa le ila jumcati laga gaarhay wa ramadaana ilaa ramadaan mukafiraatun waxay asturahayaan lima baynahuna waxa udhexeeya majtunibat ilkabaa'ir inta kabaa'irta laga dheeraanahayo ama mubtadiya khabar iska dhiga baabun tan gunada ugo hada baabun wey asalawatu lkhamsu iyo waljumcatu ila ljumcata waramadanu ila ramadaan mukafiraatun waxay asturayaan lima baynahuna majtunibat ilkabaa'iru xadaثna yaحya بن ayub qtayba بn سacيidi وعaliy بn xujri kulh an ismaaعil qala iبn ayub xadaثna ismاعil بn jعفr akbarna alclا بn cabdiرحman بn yعqub molol xurq an abihi an abi hurayrata ana rasuul اlahi sal ه alay slam qala nabig wuxu yihi aلsalawat الhamsa salaadaha shanta wاljumcaةu ilى اljumcati kafaaraةn waxay asurayaan lima baynahuna ma lam tugsha kaba'ir haddaan kabaairtii la camal falin ma lam tugsha b ma lam tucmal kabaair wey haddaan kabaairtii la camal falin inta waa asturahayaan kabaairta iyado waxay u baahan tahay tooba iyo maa lam tuksha alkabaa'iru maa lam tubaashir alkabaa'iru kabaairta haddaan lala baashirin xadaثani nasr بn cali aljahdamiy abarana cabdاlala xadaثana hisham an mxamed an abi hurayrata an الnabiy sal ه lay slam qala aلsalawat الhamsa wاljumcaةu ila ljumcati kafaaraatun waxay asurayaan lima baynahuna waxa udhexeeya waxadaثana abu dahir waharun bn sacd aliliy qala xadaثana ibn wahbin an abi skrin ana cmar ibn isxaaq mawla zaa'idata ahaa xadaثahu can abihi an abi hurayrata ana rasul lah sal lay slam kaana nabigu waxa yaqul mid ka qowla aلsalawat الhamsu shantii salaadood wاljumcaةu ilى ljumcati waramadanu ilى ramadaan mukafiraat lima baynahuna waxa udhexeeya bay asurayaan ida jtunibad hadii laga dheeraado alkabaair karabaaris hadii laga dheeraado oo majhuul laga dhigo hadii la yidhaha riwaayaka qaar nusqooyinka qaarkoodna waxay qorayaan ida jtanaba ruuxii hadduu ka dheeraado musalligaha alkabaair hadduu ka dheeraado baabu dikri buu u baab yahay almustaxabi la sunaynayo caqiba alwudu'i waysada ciribteeda markuu qofku weysaysto sidoo kale waa caqiba algusli markuu qofku maytana isna waa sunna waysada keliya maaha xadaثnي mحamed بn xatim بn mmin xadaثna cabdiرحman ibn mahdi xadaثna mcaawiyaة ibn صalح an rabicata yani ibn yazid an abi idris alqawlaniy an cqbata bn camir xawa xadaثani abu cثman an jubayr bn nufayr an cqbata bn camir marka waxa weeye waxadaanidan damba waxaa wata taxwiilka waa mucaawiyat ibnu saalix ayaa laba sanad kuwa marna wuxuu ka qaaday rabiicata ibnu yaziid buu ka qaaday marna wuxuu ka qaaday abu cuthmaan oo asna jubayr bn nufe ka qaaday cuqbata bnu camir sa iskugu imaanaya qaala wuxuu yihi cuqbata bnu camir saxaabi daynaa dushanada waxaa ahayd ricaayat libili geela ilaalintiisii geelaas laba waa la dhihi karaa qaar muxadisiin waxay leeyihin waxaa dhici karta inay yihiin ibilu sadaqaha manaa geela sadaqada loo keeno zakawaadka iyo waxaa lamidkaa loo keeno ilaa inta la qaybinahayo dadkii musaxiqiinteeda ahaa la kala siisiinayo o dhan waa la ilaalin jiray ama la yidhaahdo waa geel iyaku ay leeyihiin kaanad calaynaa waxaa ahayd ricaayat libili baa leeyahay geela ilaalintiisii fa jaa-ad noobati baa timi kalkaygii noobad macnaa waa meertadiisii in badan asxaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay aada ahmiyad usii jireen tacalumka diinta islaamka intii marka meel wada darisa oo isku dhowba waxay samay jireen sida kitaabka dhexdiisaba me meelo badan noogu imaan doonta oo xataa sayi cumar iyo ay samay jireen marka qaarkood intaa isku dhow xoolaha waa isku darsan jireen qoladii geella geela waa isku darsanaysaa kuwii loola waa isku darsanayaan kuwii arila waa isku darsanayaan ninba maalin buu raacaya ragga kalena maxay soo aadayaan nebiga u imaanayaan calayhi salaatu wasalaam maalinkaas qur-aankii soo degay bay soo baranhayaan aayadahaasay soo maarta soo xifdinahayaan wixii xadiida iyo wixii xugum ah bay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay kasoo qaadahayaan berrina nin kalaa raacaya ninkii awal shala raacay nebigii wax ka soo aadahaya ninkii marka maalin maqan ragga kale markuu habeenkii xoolihii soo hooyo baa wixii maantay maaratay jiray oo dhan iyo waxay maanta soo kororsadeen baa loo sheegahaya marka asagii qofkii waxba marka dhaafi mayso maalintuu maqan yahay wixii ka tegay hameenkii markuu yimaado ayaa loogu soo celinhayaa ilaa raggiisii kalea nabiga caleyhi salaatu wasalaam aaday marka noobadu saasay samay jireen marka weyn fa jaaad noobatii baa timid fa rawaxtuhaa geelii baan soo caraabiyay buu yidhi bicashiyin galabtii baa leeyahay manaa xeradii ayaan usoo kaxeeye weyn fa rawaxtuhaa waan soo caraabiyay bicashiyin galabtii fa adragtu rasuulallahi a sala la alay slam qaa'iman isagoo taagan yuxadisu naasa dadka u sheekaynaya nebiga oo taagan oo dadka u sheekaynayo o wacdinhaya calayhi salaatu wasalaam fa adragtu waan haleelay min qawlihi nebigii qawlkiisii waxaan ka haleelay isagoo marsiinahaya maa min muslimin ma jiro iyo watawada u weysaysanhaya fa yuxsinu hagaajinaya wuduu'ahu weysadiisi uma yaquumu istaagaya fa yusallii tukanaya ragcatayni muqbilun uu qaabilinaya calayhimaa labada ragco biqalbihi iyo wawajhi qaabilinahaya hadda waxaa la yidhi biqalbihi wawajhi macnaha labadan lafdi wuxuu nebigu ku kulmiyey khuduucii iyo khushuuciiba weeye maxaa yeelay khuduucu sidiisaba qofka waxaa laga rabaa markuu salaad tukanayo khuduuc iyo khushuuc inuu la yimaado khushuucu marka waa qalbiga khuduucuna waa kee waa xibnaha wey xibnihii inaadan nuuxnuuxino xagga aadan milicsanayno xagga aadan waxaynayno sida hadda salaada markii la tukanhayo qof kasta waxaa muujada markaas keliyaba inuu dan yeeshayo qaar waxaa arkaysa saacadihii xirxiranhayo qaar waxaa arkaysa iyadoo salaadii loo taagan yahay inta hoos u foorarsa sugosaanta iyo bayba markaa hagaagsanayaan weyi qaar waxaa arkaysaa dharkiiba markaa xirxiranaya kuwa gacmihii laalaabanahaya markaasaaba loo imanaya marka dee qofkaasu khushuuc iyo khuduuc midna ma uu hayo wey marka muqbilun qaabilinahaya calayhimaa labada ragco biqalbihi qaabilinahayo qalbigii ka khushuucsan wa wejhi qaabilinahaya wejigiisina maxaa loola jeeda maanaa waa xibnihii kale hadda wejiga marar badan nusuusa iyo waxaa loo cabira waa ashrafu alacdaai wey xibnihiisina ay khuduucsan yihiin oo xaraka iyo midna aysan jirin weyn ilaa wajabat lahu ljanna jannadii baa u waajibtay bal fiir qofkii inta saas waysada saa u hagaajiya labada ragcadood tukada saa ugu khushuucsan jannuba waajibtay buu nabigu caleyhi salaatu wasalaam de xadiidkii bilaalna waa kii nebigu yidhi alayhi salatu slam o imaam bukhaari uu warinaya markii ota aan sheegaynay inta nebigu jannadii baan xalaa arkay buu yidhi oo macnaa ru'yo lagu tusiyey hortaydaan waxaan ka maqlay buu yidhi bilaal labadiisa kabood sharqantoodii marka bilaal buu nebigu wuxuu ku yidhi marki maalintiibu wuxuu ku yidhi maxaad samaysay buu yidhi oo halka aad ku tagtay markaasuu yidhi yaa rasuullahi camalka midkaan ugu rajada badanahay buu yidhi oo aan sameeyey buu yidhi mar kasta oo aan weysaysta buu yidhi laba ragcaan tukanayay buu yidhi waysada aan weysayso laba ragcaan ku tukanahayay buu yidhi kaasaan ugu rajo badanahayy buu yidhi oo laga yaaba inaan meeshaa ku tegay qaala wuxuu yidhi cuqbata binu caamir faqultu waxaan idhi maa ajwada haadihi alla midatan maxaa qurux badnaysiiyey fa idan qaa'ilun baa beyna yadaya horteyda ku sugan qof hadlahaya baa horteyda taagan yaquulu ku qowlaya allatii qablahaa midda ka horreysay ayaa ajwadu kaba sii qurux badneed war mid ka daran baad kasii horreysay oo macnaa adiga xadiis ku dhaafay oo waxaa jiray khasladaan kasii horreeyey fa nadartu waan fiiriya fa idan cumar wey waaba sayid cumar baa ninka i hortaagan buu yidhi qaala wuxuu yidhi inii anigu qad ra'aytuka qaala sayid cumar weeye inii anigu buu yidhi qad ra'aytuka waan ku arka cuqbow ji'ta inaad timid aanifan wakti dhow qaala nebigu marka wuu yidhi waatan khasladii kale qaala nebigu wuxuu yidhi maa minkum idan kamid maahan min axadin axadun yatawada-u weysaysanaya fa yubliqu ku xeel dheeraanahaya ama kamilahaya alwudu o fa yusbiqu kamilahayaba leeyahay oo ku xeel dheeraanahaya alwudu weysadii uma yaquulu leh ashhadu waxaan qiraya an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan cabdullahi warasuuluhu ilaa futixa lahu abwaabu ljannati athamaaniya yadkhulu min ayiha shaa qofkii yidhaahda markuu weysada dhammaystiro ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan cabdullahi warasuuluhu ilaa futixa lahu abwaabu ljanna jannada albaabadeeda loo furay athamaaniya sideedda albaaba ay leedahay yadkhulu wuu gelaya min ayiha shaa midkuu doono midkaa doonta ka galbalale hadda hal albaab buu ka gelayaa laakiin qofka marka laleeyahay sideeddii baa loo furayo wax wey takrimatan wey waa karaamayn la karaamaynayo sida aa sayidina abubakar ba albaab kasta oo jannadu leedahay looga naadinaya albaab kasta si axaadiisa saxiixa caddaynayaan hal albaab buna una abubakar ka gelahaya radiallahu canhu mana macnaa waxa weeye karaamayn la karaamaynayo iyo raadigelin ilahay uu raadigelinayo wey qaarkood riwaayoyinka waxay ku darayaan ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan cabdullah warasuulu baa riwaayadantan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله أما قار كنا وأن محمدا عبده ورسوله waxaa kaloo wanaagsan riwaayadii kaloo tirmidigana oo allahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutatahiriin inuu ku daro waa riwaaya tirmidiga iyana ku soorad ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah ashhadu ana maxamedan cabduhu warasuuluh allahuma ijcalnii min altawaabiin ilahu waxaad iga dhigtaa kuwa toobada toobadkeenka badan ilahu kuwa igu dar wajcalnii min almutatahiriin kuwa dahaaro qaata markastana ilahu kuwaas igu dar iyo weliba inuu ku daro riwaayada kaloosna nasaa-iga intay ziyaadisay oo ahayd subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta waxdaka laa shariika laka astaqfiruka waatuubu ilayka intaasna riwaayada imaam nasaa-i oo kitaabkiisacamalu yoma waleyla uu ku wariyey ayaa ku dartay subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta waxdaka laa shariika laka astaqfiruka waatuubu ilayka قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن حضام حدثنا عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان وأبي عثمان كو كو عطفت ربيعها حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة أبو كشك وأبي عثمان أبو كشك لبا شيخ لسا عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمية عن عروة بن عمرو الجهني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد فذكر مثل حديث كاسو كلو شيغ غير أنه قال وحو يري زيد بن حباب أو معاوية كقاله أول مركي ورا معاوية الرواية ورا وحا كقاله عالمك وين عبد الرحمن بن موهدي با كقاله حدنا وحا كقاله زيد با كقاله فذكر وو شيغ بلا زيد كما لي مثل حديث كاسو كلو مثل حديث عبد الرحمن بن مهدي غير أنه قال وحو يسجن man tawada faqaala ruuxii ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxdahu laa shariika lah baa riwaayadana ay ziyaadisay ila riwaayadii hore maxay ahayd ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana maxamed saasay ahayd laa shariika lah wa ashhadu ana muxamedan cabduhu rasuluh waxay kaloo ziyaadisay ashhadudii mar labaad la soo celiyey tii horena ana muxamedan cabdullahi warasuuluh bay ahayd midaana damiir baa laga dhigay ana muxamedan cabduhu warasuuluh baa la yidhi mid kasta waa saxiix sida aad kula timaadi baabun fi wuduu'i nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga weysadiisii ayuu u baab yahay hadda axaadiistaas inta badan oo soo hormartay oo hore oo weysadii hore ka warramaysay waa axaadiistii sayid cuthmaan bay u badnaayeen oo weysada sifadeeda ka warramayay haddana kuwaan laftooda waa weysadii laakiin xadiidkan waxa weye axaadiistan hadda soo noqnoqon doonta waxay u badan tahay axaadiisii cabdullaahi binu zayd saxaabi ee la yidhaahdo binu zayd binu caasim xdثna xdثnي محamed بن صبح xdثna khالد بن cabd للahi عn cمr بن yaحyى بن cmاr عn abيhi عn cabdاللahi بن زayd بن cاsim alأnsاriy waxaa jira cabdاللahi بن زayd بن cabdirabih mid la yidhahdo waa saaxibuاlآadan waa midka xadiidka abi daud ka wariyayo ku arkay ba leeyahay aadaanka iyo ru'yada ku arkay weeye marka waa kala labo kaas xadiiثulaadaanka iskale iyo midkaana shuqul iskuma lahan alansaari ba le wa kaana lahu suxbatun baa usugnaatay ba le nin saxaabiya buu ahaa qaala wuxuu yihi qiila lahu tawada lana qaala wuxuu yihi yaxya ibnu cumara qiila lahu waxaa loo yihi cabdullaahi ibnu zayd tawada lana noo weysayso wuduu'a rasuulilahi sala ly slam nabiga weysadiisi fadacaa biinaain weel bu u yeeray ilaa in badan waxaa dalaalada ku dheereeyay qowlka iyo ficilka meelahaan oo kale ficilkaa ku dheereeya fadacaa wuu u yeeray markaa biinaain weel fa akfa'a wuu soo jaleeciyey minhu weelka xaggiisa calaa yadayhi labadiisa gacmood weelkiiba xoogaa inta saa usoo jaleeciyay gacmihiibu ku shubanaya oo gacmihiibu dhaqaya fa akfa'a bale maanaa amaala wasaba wey xoogaa inta soo jaleeciya biyihii uu ku shubhaya gacmihii taasuna waa sunno ay ku tusinayso gacmaha intaadan weelka gelin horta marka hore khaarija ku dhaq saasaa sunna ilaa waxaa laga yaabaa ama wasaq bay leeyihiin ama wax kaloo qadar a bay leeyihiin banaanka marka ku dhaq marka hore oo ilaa hadda xadiidkiisa iyo cuthmaan iyo kanba waxaa noogu imaanaysa weelkii inay gacantooda u isticmaalahayeen oo gacanta ay biyaha soo darsanahayeen marka intaadan gacanta aadan biyaha soo darin labada gacmood marka hore banaan ku dhaq markaa kabacdeeda karfada isticmaal faakfaha wuu soo ilay minhu xaggiisa baa la helay weelka xaggiisa baa la calaa yadayhi labadiisa gacmood fakasalahuma wuu dhaqay salaatan uma adkhala yadahu buu geliyey gacantiisii faistakrajaha gacantiibuu la soo baxay biyuu kula soo baxay famadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuuna sandaarsaday min kafin waaxida soo ma jeed inay jamci tahay luqluqashada iyo sandaarsigu hal gacana ay tahay buu caddaynahaya riwaayooyinka dambana maxay cadday doonaan famadmada wastanshaqa wansansara markaas markuu sandaarsayo masle biyihii sanka kasoo firdhiyay marka axaadiisu saasay isku wada fafasiraysaa wey inta badan markaad aragtid halka xadiid oo saxaabi keliya uu wariyey oo dhowr alfaad oo kala duwan kusoo arooraya oo qaar ziyaado ay sheegayaan qaar aysan ziyaado sheegaynin waxa weeye dee dadka ruwaadaba kala xifdi badan markii xadiidkii lasoo xambaarhayay mid waxaa laga yaaba markii sayd cuhmaan oo kale xadiidkii uu sheegay kulli waa xifdinaya mid qaar oo kale buu xifdinahaya qaarna waa hilmaamahaya ama ma uu xifdinahayo qaar intii badneed bay xifdinayaan qofba marka intuu xifdiyey buu sheegahayaa halkii xadiidkiina waa isku halkii mid famadmadawlulwasanshaqba min kafi waaxida facala dalika salaatan saddex jeer buu saas sameeyey oo mid kasta ha gacanta inta biyaha kusoo qaado buu kuna luqluqanaya kuna sandaarsanaya uma adkala yadahu buu geliyey faistakrajaha gacantiiba loo soo baxay fakasala wajhu buu dhaqay salaatan uma adkala yadahu buu geliyey faistakrajaha fakasala yadayhi ila lmirfiqayni buu dhaqay maratayn maratayn sooma jeedi halkaan gacmihii dhaqitaankooda adkala yadahu buu geliyey faistakrajaha famasaxa ra'sahu buu masaxay qabla yadayhi halkaa inuu laxniyaan u malaynayaa bal hadda ukaadiya matnigan aan eegna famasaxa bira'sihi faaqbala biyadayhi wa adbara wey hoos buu laftiisa ka qambalaya lambarka wuxuu leeyahay faaqbala biyadayhi saasaa ku sugnayd taasaana saxiix faaqbala wuu soo qaabilay yadayhi wa adbara waa lala dubur jeeday faaqbala biyadayhi wa adbarada waa maxay riwaayooyinka dambaa cadday doona labadaas dhafoor oo kalaad waxaad ku qabanaysaa labada suul baad ku qabanaysaa meeshaas wejiga uu ka bilaabanayo korkiisa ayaad saas labada gacmood farahooda aad farahooda iskugu keenaysaa gadaal baad u marinaysaa ilaa halkaad sheegada aad geysid faaqbalada weeyi biyadayn waa adbaraduna isna waa soo celinaysaa meeshaad kasoo bilowday baa kusoo celinaysaa halkaas markaad keentid baa kor uga qaadaysaa saasaa sunno ah qofku inuu madaxa u masaxo famasaxa ra'sahu masaxi baa leeyahy faaqbala yadayhi baa leeyahay labadiisa gacmood ayuu soo qaabiliyey biyadayhi wa adbara waa lala duburjadiy uma qasala rijlayhi buu dhaqay ilal kacbay uma qaala wuxuu yihi hakadaa ana saasuu ahaa wudu rasul illahi sal ly sl nabiga waysadiisa waa marka hadda aan sheegaynay oo kale hadda xibnihii lugahoo kale inta la dhaqay ma uusan sheegin riwaaya ma iscadeyn ama inay hal mara tahay iyo inay laba tahay iyo inay saddex tahay ma usan caddayn keliya waxaa riwaayinka dambana ku dhihi doonaa xataa anqaahuma ilaa uu nadiif ka dhigay marka waxay kutusinaysaa waysada in la iskhilaafi karo oo xibinna aad saddex dhaqi kartid xibinna laba aad dhaqi kartid ama xibinna laba aad dhaqi kartid xibinna hal aad dhaqi kartid xibinna saddex aad dhaqi kartid xibinna hal aad dhaqi kartid laakin taas nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa midaan sheegaynayo asagaa sunna bay u noqonaysaa ama wujub bay ku noqonaysaa manaa waa bayaanul jawaaskaas inuu arrintaa caddeeyo laakin aka maxaa sunna markasta noo ah saddexdaas inaan isticmaalno marka hadda riwaayadan waxay caddaysay uma adkhala yadahu hal gacan int inuu geliyey oo biyo kusoo qaaday markuu wejigii dhaqaya fakasala wajhu halaatan bali riwaayo kaloo bukhaariga waxay ahayd uma adkhala yadayhi faktarafa bihima fakasala wajhu halaat labada gacmoodba inta weelka geliyey inuu saddex jeer wejigii ku dhaqay oo labada gacmood biyihii kusoo wada qaaday riwaayo kalena idana waxay caddaynaysaa oo bukhaariga gacan inta kusoo qaaday midda kalena markuu kusoo qaaday hadhowta inuu u idaafeeyey oo tii kalena ugu kaalmeeyey oo wejiga la saddexda umuurba waa banaan tahay bay leeyihiin saddexduba waa un sunna mid alla miduu la yimaado oo waxay leeyihiin marar kala bedelan ayuu nabigu saa sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka waxaa saddexda ugu sii mustaxabsan buu leeyahay ugu akmalsan buu leeyahay imaamu shaafici in labada gacmoodba hal lagu soo wada qaado biyaha markii wejiga la dhaqahayo taasaa ugu ashalsan buu leeyahay in waysada aad qofka ugu xeel dheeraado وxadثna الqاسم بن زكريا xadثna khالد بن مkلد عن سليمان بن بلال عن cمر بن يحyى بhda الاسناaد نحوه وlm ydkr الكعبyn ma usan sheegin isago intaas usan ku darin xadيثka xadثna isحاq بن موسى الأنصاriي xadثna mعن xadثna mالك بن aنس عن cمر بن يحyى بhda الاسناad imam malik ba ka waranaya وqala wuxuu leyi imam malik isagoo marku madmada wuu luqluda wasanfara ثaلaثa وalam yaqul ma usan dhihin min kafin waaxidin saas kuma usan darin وزاada wuu ziyaadiyey bacda qwli faaqbala bihima وadbara intaanu siyaadin faaqbala bihima waadbaradiibuu fasiraya bada u bilaabay madaxa markuu nabigu masaxayay bimuqadami ra'si madaxiisa meesha horaysa uma dahaba bihima labadii gacmood buu la tegay ilaa kafaahu qadaadka laga gaarayo uma raddahumaa wuu soo celiyey waadbaradii weeye xataa rajaca intuu usoo noqday ila almakaan aladi badaa minhu uu ka bilaabay waqasala rijlah labadiisa lagoodna waa dhaqay xadathana cabdiraxman ibn bisn alcabdiy xadathana bazun xadathana w xadathana camru bnu yaxya bimithli isnaadihim ale sanadkii ho isnaadihim culumadii hore sanadkoodii oo kale oo iyo wuxuu ka qaaday waxaa uga qaadaya wahayb ilaa camr bnu yaxya ka qaaday haddaba tii ugu dambeysay waxaa ka qaadayay imaam malik baa ka qaadayay waktasal xadiidana wuu wariyey bale waqaala fiihi wuxuu ku yihi wahaybun famadmada wuu luqluqday wastanshaqa uu sandaarsaday wastanfara waana iska fir marka waxaad garanaysaa riwaayinka ay ku jirto famadmada wastanshaqa keliya ruwaadaas waxay ka tageen wastanfaradii kuwa ah famadmada wastanfarana wastanshaqdii bay ka tageen min halaasi qarafaatin baa leehay istinsaarkaas iyo luqluqashada iyo istinshaaquba saddex qarfay ahaayeen wa qaala aidan wuxuu yihi famasax birasi masaxay faaqbala bihi masixiibuu qaabiliyey wa adbara maratan waaxida hal marna waa lasoo duburjeeday hal marna waa qaabil gadaal buu geeyey gadaal isna horay buu usoo celiyey intaasuu ku ekey wa qaala bahzun wuxuu yihi amlaa calaya dushayda wuu yeeriyey wahaybun hada alxadiis wahayb oo shiikhiisiya baa yeeriyey wa qaala wahaybunna wuxuu yihi amlaa calaya wuu yeeriyey camru bnu yaxya hada alxadiisu bal hada alxadiisa maratayn laba jeer bu igu dul yeeriyo aan ka maqlay awal marki muxuu kusoo yihi xadathana bahzun xadathana wahaybun xadathana camru bnu yaxya hada taxdiidku marna inuu shiiku xadiidkii ku meeriyo oo dhici kasta aad ka maqashin marna inay imla u isticmaalhayay marka hadda waxa uu ad xadathana harun bnu macruf xadathana harun bnu saciid aradiy wa abu dahir qaala xadathana ibnu wahbin akbarana cmr bn xaris ana xaban bn wasi xadahu ana abahu xadahu anahu samع cabdالlahi bn zayd bn casim mazaniy ydkuru sheegay anahu ra rasul lahi ka sal lay sl tawadaba lehay nabiga weysaysanaya famadmada wuu luqluqda markuu nabigu weysaysanayay uma uma sansara biyihibu iska firiyey uma kasala wajhu wuu dhaqay halaثan wayadahu lyumna wuu dhaqay halaثan wlukrana wuu dhaqay halaثan wamasaxa bira'si buu masaxay bimaa'in baa lehay gayra fadli yadihi gacantiisa baa leeyahay biyihii dheeraadka ahaa ah macnaha gacanta qoyaanka ay weeto biyo aan ahayn oo kaloo jadiida inta usoo qaaday ayuu madaxiisa ku masaxay hadda riwaayo horena maxaa noogu jirtay fakasala yadah ilaa mirfiqeyne marata maratayn waa marka laba jeer oo midba si uu nabiga weysadiisi uu ku sugayey labadaba uu nabiga ka arkay calayhi salatu salaam marna gacmaha saddex saddex uu ka dhigay marna laba laba uu ka dhigay wayadahu lyumna halaثa wlukra halaثa wamasaxa birasi masaxa bimain buu ku masaxay kayra fadli yadihi gacantiisa ba lehay biyiheedii dheeraadkaha keyrkii ah oo macnaa biyo cusuba uusoo qaaday wey waqasala wuu dhaqay nebigu xataa anqaahuma ilaa uu nadiif ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dahiray qaala abu daahir wuxuu yihi xadathana ibn wahman can camr bn xaris abu daahir oo xadiidka wax ka qaadahayay meesha awal uu kusoo yihi qaaluu xadathana ibn wahbin akhbarana camr bn xaris ruwaadda kale asagoo akhbaranada kuma waafaqsanay can camr cam buu ku qaaday sanadka baab insaari baa la tirsigii isdheeraa buu u baab yahay fi listinsaari marka biyihii saka laga soo saarayo qofku inta istishaaqii la yimaado fiif uu leeyahay saddex inuu ka dhigo iyo wal istijmaari baa leeyahay dhagaxaysigii qofku markii uu ku istijoonahayo dhagax inuu saddex ka dhigo ay sunata qaala alculamaau yuqaalu alistidaabata walistijmaar walistinjaa bala litair maxalil bawli walqaacidi weye bu yidhi haddii istinjo la yihahdo ama istijmaar ama alistidaaba hadii la yihahdo waa meeshii kaadida iyo waxaas ay ka yimaadeen oo la dahirahayo ayaa loo isticmaalaa faama alistijmaaru famuktasun bilmasxi bilaxjaari baa le istijmaar marki le waa dhagaxa keliya marka lagu istijoonayo weyn waama alistidaabatu walistijaau fa yakunana bilmaai wayakunana bilaxjaari haddii istidaaba la cabiro ama istijo la cabiro biyaha iyo dhagaxba way noqon karaan xadathana qutayba ibn saciid wacamr naqd wa moxamed ibn cabdillah bn mare jamiican an ibn cuyayna can ibn cuyayna wa sufyan bin cuyayna qaala qutaybatu wuxuu yihi xadathana sufyan sufyan bin cuyayna meesha qolada kale ay ka tiri can ibn cuyayna can abi zinaad araj can abi hurayrata yabluqu bihi asagoo gaarsiinaya xadiidkan annabiy sala allahu alay slam waa marfuuc xadiidku qaala nebigu wuxuu yihi ida stajmara markuu dhagaxaysanayo qofka axadukum falyastajmir dhagaxa isticmaala witraabtirsi isdheer markuu dhagaxdii ku isjoona dee saddexba kamaba yaray karaba saddex hadduu marka uu maxalki ku dahirsaami waayo oo nadiif ku noqon waayo waa inuu mid afraad ku dara mar midka afraadoo kale hadduu nadiif ku noqdo waxaa lagaa rabaa witri tiro isdheer waxaa sunna ah shan inaad ka dhigtid midkii lixaad buu meesha ku noqday nadiif toddoba waa inaad ka dhigto wa idaa tawada axadukum markuu weysanayo falayajcal ha yeelo fi anfi bale sankiisa maa-an macnaa biyahan sanka labadiisa dul biyaha kor ha ugu jiido uma liyansir liyantasir baa leeyahay ha iska firdhiya markaas oo biyihii fiif ha soo yihahdo sida wixii khayaashiimtiisa qofka ku jira ee wasaq ahaa iyo wixii ay biyuhi usoo saaraan weyi xadathana moxamed raafi xadathana cabdirazaq n hamaan xadathana macmaro can hamaan bin munabah qaala wuxuu hada ma xadathana abu hurayrata wuxuu noo sheekay wey can maxamedin nooga sheekay rasul lahi sala la alay slam fadakara wuu sheegay abu hurayra axaadiisa minha waxaa kamid a waqala rasul wi sala la alay slam idaa tawadaca axadukum markuu weysaysanayo faliyastanshiq ba leeyahay ha sandaarsada bimin biminkhirayhi baa leeyahay labadiisa sandulle baa leeyahay biyaha minalmaay biyaha xaggooda ha uga sandaarsado uma liyantasir baa leeyahay ha iska firiyo min khirayhi la yidhahdo khaada iyo minka horeba lahoos dhigo ama biman khirayhi la yidhahdo minka la kor dhigo labadaba waa la akrin karaa xadathana yaxya bnu yaxya qala qara'tu cala malik can ibni shahaabin can abi idriis alqawlani can abi hurayrata ana rasul lah sal la alay slam qala nab wuxu man tawalaa ruuxii weysiisanaya falyastanfir ha iska firi macnaa maxaa ka horeysa de serwaynka cadee falyastanshik walayastanfir markaas inta sandaarsado biyihiina ha iska soo firdhiyo waman istajmara ruuxii dhagaxaysan dhagax ku istijoorahayana faliyu tirtirsi isdheer ha ka dhigo laakin tirsiga isdheer waajib ma ahan oo xadiidka kaleo ba lehay sunanka ay wariyeen baa wuxuu aha man istajmana falyutir buu nebigu yii man facala faqad axsana waman laa falaa xaraja bu yii qofkan tirsi iska dheer ka dhigin xaraj dusiisa ma aha markii afraad oo kale baad nadiifka kugu soo xasilay shan inaad ka dhigtid laazim maaha lakin waa sunna xadathana sacيid بn mansur xadathana xasan بn ibrahim xadathana yunus بn yazid xaw xadathana xarmlat بn yaxya akbarani ibn wahbn akbarani yunus can ibn shahaabn akbarana abu idris alqawlaniy anahu samca inuu maqlay aba hurayrata wa aba saciid alkudriy ba labada saxaabiy yaqul a ku qowlahay qaala rasul lah wuxu yihi bimili xadiidkaas oo kale bimili xadiisi malik wey imam malik xadiidku ibn shahaab ka waranayo kale haddana yunus baa qaadaya xadathani bshr bn xakm alcabdiy xadathana cabdاlcaزiz an adarawardiy an ibn lhaadi an moxamed bn ibrahim an cisa ibn dalxa an abi hurayrata an nabiy sal lay slam qala nabig wuxuu yihi ida stayqada axadukum ruuxiinu markuu baraarugo min manaamihi hurdaysi markuu kasoo tooso falyastanfir bale halaatha maraatin saddex jeer biyiha iska firiyo manaa falyastanshik ha sandaarsado walyastanfir ha iska firiyo halaatha maraatin saddex jeer fa ina shaydaana shaydaanki yabitu wuxuu baryahayaa calaa khayaashiimihi baa leeyahay sandullayaashiisa ayuu baryahayaa waxaa dhici karta leeyahay culummadu fainay shaydaan yabitu calaa khayaashiim inuu xaqiiqo uu yahay sanku waxay leeyihiin waa manaafida jismiga hoose u furan oo qalbiga gaaraysa weyi inta kaleoo manaafida ah oo qofka meelaha furfuran oo dhan mid kasta waxay leeyihiin un meel un xiran buu leeyahay markii sanka iyo labada dhegood waxaan ahay sanku ma lahan labada dhegoodna ma laha marka waxa qunfuluho hoose oo ka celinahayo ilaa xadiidka kalea wuxuu aha ina shaydaan laa yaftaxu qaaqan shaydaanku wax qunfulan oo meel xiran isaga ma uu furi karo wey kuwaanu marka hoos bay u furan yihiin ilaa qalbigii bay u furan yihiin marka waa meelaha marka uka gaarahayo qola marka waxay leeyahay sankan baritaankiisu waaba xaqiiqaba saasuu u baryahayaa bay leeyihiin qolana waxay leeyihiin ma ahan xaqiiqe waxaa macnuhu noqon karaa bay leeyihiin waxyaalaha boorka iyo ruduubada oo sanka meelaha gelahyo iyo qashinkaasi waa wax shaydaankiibay waafaqsan tahay oo qofkii waa wax qasal iyo wasi iyo waxbay un ku keenaysaa dhibaato ku keeni karaa bay leeyihin waxaas kasalka iyo waxyaalahaas o dhan waa waxa shaydaanka uu ka faa'iidaysanayo marka waxaa sunna ah qofku markuu kacabad inuu istinsaarkaas ula yimaado xadaثna isxaq بn ibrahim ومaحamed rاfi qal iبn rاfi wuxuu yihi xadaثna cabdiلرزaq anbana ibn jurayjin aخbarna abu zubayr anahu samca jabir بn cabdالlahi yaqulu qala rasul lahi sala lه slam ida اstjmara axadukum ba lh markuu dhagax ku isjoonayo axadukum falyutir tirs isleer ha ka dhigo baabu wujubi kasli rijlayna bikamaalihima wallahu subxanahu wataعala aclam bsawab allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annar allahuma makfiratuka awsacu min dunuubina waraxmatuka cindana arja min camalina rabana اغfir lana walikhwanina sabquna biliman wala tajcal fi qulubina gilna liladina aamanuu rabana inaka ra'ufu raxim allahuma axsin caaqibatana fi lumuuri kuliha waajirna min kasi dunya wacdaab alaakhira waktimi saalixaati acmalna صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخ الله سيو دنبيس الله دافع علميس نافع الله كدو مقامك سنة الله ويني حوائجي سالة قدو مشايخي وعلمتي مشايخي سالة ونحريس دنبي الله دافع الله كان الله أنفعه kuwii barto ku camalfa allah naga yeelo xawaaijteena allaha gudo dembigana allaha dhaafo kii waalidiinteeni mashaaikhdeeni macalimiinteeni allaha dhaafo axbaabteen kulli wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu